barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axadda koob iyo labaatanka bisha febraayo sannadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana marti ku ah dhallinyaro hal abuurta suugaanta soomaalida buufis diris ma noqoteen intuu beerka kaa tegay beledka ma kaa raray ma ku geeyey buulay xero qaxooti buuxaan waa qise balaayee buufsilema kugu yidhi berebere boorame baay iyo bakool beledweynka soo dhoof badda soo dhex jiiro haddii kula bariiqiyo haddii lug badbaadshada waxaa tahay bukaan socod bele badan sugayso weli aan baxnaaniyo bayd fiican loo furto heesta maantana waa
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dibadbaxyo rabshado wata ayaa habeenkii shanaad xalay ka dhacay magaalada barcelona ee dalka sbain rabshadaha ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen booliska iyo taageerayaasha fanaan heesaha raabka loo yaqaano qaada oo ay dowladdu xirtay maxkamadda ayaa sagaal bilood oo xabsi ah ku xukuntay pablo hasel kadib markii lagu helay dembi ah inuu dhiirigelinayay argagixisanimada islamarkaana qaaday heeso lagu caayay boqortooyada sbain taageerayaashiisa oo habeenadii lasoo dhaafay dhigayay banaanbaxyo nabadeed ayaa habeenkii sabtida dibadbaxoodu u rogay mid rabshado wata dibadbaxayaasha ayaa booliska ku tuuray walxo holcay halka booliska ay ugu jawaabeen rasaas ay ku kala eriyeen banaanbaxayaasha ugu yaraan sagaal qof ayaa la xaqiijiyey inay xidheen booliska gobolka kataloniya gaar ahaan caasimadiisa barcelona ee dalka sbain
laantaaf soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa dhegaystayaal haatan aad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada nairobi ku soo diyaariyey khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana halkan idinka daadihinaya anigoo ah khadar maxamuud xareed barnaamijka waxaa igala qaybgalaya maxamed cilmi dhicisow oo ah hal abuure soomaaliyeed oo wiil aad u da-yar dhinaca fanka hal abuuro kala duwan ayuu sameeyaa suugaan kala duwan oo lagu wacyigelinayo bulshada iyo sidoo kale cabdishukri maxamed jaamac oo isna ah jilaa dhinaca filimada amaba ruwaayadaha soomaalida ee magaalada nairobi marka hore kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka v o a waan ku dhownahay waana mahadsan tahay qadar xareed wax yar dhicisow haddii aad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aada faahfaahin ka siiso adeegyada aad qabatid dhinaca bulshada waxaad ii sheegtay inaad dhinka fanka hal abuuro iyo maansooyin kala duwan aada sameyso si kooban
kolletaba anugu waxaan sameeyaa gabayo baan sameeyaa ama suugaan si guud af soomaaligu waxa weeyaan markii laga reebo ereyo yaryar oo kooban oo afaf qalaada sida carabiga oo kaleeto soo dhexgalay waxaa loo kala saaraa tix iyo tiraab marka anigu qaybta tixda ayaan inta badan kaga maansoodaa ama aan kaga gabiyaa oo suugaantaydu ay u badan tahay waa maansooley
marka ilaa goormaa soo waday hawshan ilaa muddo baan soo waday kolleetaba maaragtay bulshada soomaaliyeedna way ka warqabaan oo baraha bulshada iyo meel badan baan ku wadaagay marka ujeeddaduna waxa weeyaan wacyigelin sidaan dadkayaga aan wax isugu sheegi lahayn weliba dhallinyarta soo korayo ama soo kobcayo ee garaadsanayo aan wax isugu sheegi lahayn oon u tasha lahayn dalkayaga wax ugu qaban lahayn diintayaga wax ugu qaban lahayn dadnimadaya aan meel uga muuqan lahayn oon dad jiro oo bulsho aan u noqon lahayn ilaan cidina nooma maqno ceelna inooma qodno waa inaan wax isugu sheegnaa qalinka oo aan maanta qoriga aan iska dhignaa waa inaan wax isugu sheegnaa maskaxdayada oo cilmiga aan kaashanaa oo aan iskoolaadka aadnaa oo aan waxbarannaa muhiimadda koobaad ee anugu aan ka leeyahana waxa weeya inay dadkaygu wax iska bedelaan kuletaba gabayguna wuxuu ka mid yahay suugaantu waxay ka mid tahay qeybaha koobaad ee bulshada wax ka bedesho marka ma adinka unbaa isdiray oo hawshan si iskaabaad u qabanaysaa mise waxaa jirta dad kaleeto oo ku fangareeya horta runtii markii laga hadlo waxaa jiro dad aan ayagu mushaar aanan la siinin suugaanyahanku waxa weeyaan ifiyaha bulshada waxbuu maaragta asagu sameeyaa u ifiyaa haddana wax kuma qaato dhakhtarku waxa weeyaan dadkabuu daaweeyaa laakiin waxbuu ku qaataa macallinku waxa weeyaan dadkabuu waxbaraa laakiin waxbuu ku qaataa siyaabo kala duuba ha uga soo galaan annagu waxna kagama wax kuma doonno hantida kuma doonno maskaxda iyaga ayaan dadka u hebaynaa waayah waan kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa cabdishukri kusoo dhawow barnaamijka marka hore si kooban dhegeystayaasha ku dhegeysanaya annagoo og inaad nin dhallinyaro ah oo dhanka jalliinka ka qayb qaata tahay bal haddana si kooban waa mahadsan tahay khadar maxamuud xareed waana dhowahay waan inii mahad celinayaa bahdina v o waa waxaan soo saarnaa filimaan sida riwaayadaha baan soo saarnaa oo aan dadka ku wacyigelinaa sida abwaankuba sheegay oo aan bahwadaag la ahay marka riwaayadahayu waxay badanaa aan ku jeehaynaa ama aan u jeedinaa ama bulshada ugu soo bandhignaa waa dhaqanka oo dhaqankeennii hooyo sida wixii wanaagsan iyo waxaa xunbaan isfeer dhignaa intaan hadda dalkan kenya joognay baanan bilownay inaan youtubeyada iyo baraha bulshada ay ku wada xiriiraan aan soo dhigno laakiin intii hore iskuullada iyo meelahaasaan kasoo wada jeedin jirnay marka filmadan ama riwaayadahan aad jilaysaan ma dhaqankiibaad ku matashaan oo qaabkii dhaqanka uu ahaan jiray iyo sidaasaad u wajahdaan mise qaab kaleeto oo dhinacan dee hadda casriga adduunka casri buu noqday oo teknolojiyadda way hormartay sidee wax u samaysaan annagu marna kama tagno kaayaga ma aadno meel waxba casriyoobay weligan baana waxaa aaminsanay inaa casriga la soconnay oo aana dadkayagu marwalba dad horumarsan ahaayeen burburkaya nala ku arag anna waxaan ahayn dad dhisan baan ahayn tabtii jilaayaashii naga horreeyey ama abwaanadii naga horreeyey wax u soo saari jireen baan wax u soo saarnaa casri keliya waxaa nagu ah shaashadan laga soo muuqday iyo kan hadda aan raadiyoga hadda aan ka hadlayn unbaa casri nagu ah laakiin intii hore sideedii bay nagu tahay gudbintii unbaa noo baahday un dhicisow maansooyinka ama gabayada ama waxyaabaha aad hal abuurtay aad samaysay kuwa ugu saameynta badan aad isleedahay bulshadu saameyn bay ku yeelatay oo waxbay ka bedeshay maxaa ka mid ah kolletaba maaragtay anugu ma dhahayo gabaygaasaa ugu saameyn badnaa amasana maansabaas ayaa ugu saameyn badnaa sababta aan u dhahin waxay tahay dadka dee kama aanan qaadin waraysiyo kama aanan qaadin dadka bulshada lama aanan yeelin inta badan laakiin fariimuhu way soo gaaraan oo qofba maanse ayuu jecel yahay oo noloshiisa wax ka bedeshay waxaa laga yaabaa maanse anigu aan sameeyey in ay samayso qof inay noloshiisa ay wax ka bedesho waana ujeedadii aan ka lahay alxamdulilah tusaalahaan maansidii buufiska oo kaleeto dad badan ay noloshooda wax ka bedeshay qaadka oo kaleeto aan aan ka sameeyey oo qaadiidla gabaygaas la yiraahdo asna dad badan buu noloshood wax ka bedelay oo alxamdulilah qaadka joojiyeen sidoo kaleeto tahriibka sidoo maaragtay dad badan ee noloshood wax ka bedeshay dad waxbarasho u aadeen baa jiro dad waxaa jiraan maaragtay maanse aan waadhow mardhow aan soo saaray oo xijaabka ka hadlaysay hablo badan ayaa aad noloshooda maaragtay wax uga bedeshay oo weliba xamaasad ku samaysay haddii aan soo qaadano midda ugu horeysa waxaanu maansada tahriibka oo kaleeto sidee ayay u dhacaysaa boofis daris ma noqoteen intuu beerka kaa degay beledka makaa raray maku geeyey buulay xere qaxooti buuxaan waa qiso balaaye buufsilama kugu yiri berbere boorame baay iyo bakool beledweyn ka soo dhoof badda soo dhex jiiro haddii kula bariiqdiyo haddii lagu badbaadshaba waxaa tahay bukaan socod bele badan sugayso weli aan baxnaaniyo bayd fiican loo furin been maaha hadalkuye beledkaad u socotay bartaad booqanaysaa kugu boodi karayo kusoo bixin karaaye waa qiso balaayee buufsilama kugu yiri kusoo biib dayuurado adoon arag bahal baqdin iyo dhibaataba baahidaad laheed iyo walwalkii bugtadae maanka beled ku halqiyey maka boodi gebiyo baarle iyo burtuqaal dalxiis muu bareerto belji muu dawaafto muu aada booqasho badweynta hindiyo maku daya booliyowgii beerkii wadnaha gubay mise waa ku buqajaray intuu been cad kuu jilay buunbuunis kuu galay biri soo bax kugu yiri farxadii baraarey bashbash muu riyaaqdo intuu baalka kaa degay beesakeen ma kugu yiri bangiyada ma aado hantidii bishii hore bulsha soo aruursheen ma soo bixisay gebiyo waagii ma kuu baryey adoo baay ku wada yidhi asxaabtaad isbarateen amaad bah wadaagteen barni iyo bidhaan qurux baxsan iyo buraaqob meesku soo baxeenoo boodhari ma kuu yimi marxabii bishaaran iyo bogaadin dabadeed waxaa tahay nin baxayo buuraha dushooday badda safar ku maray micnihii markaa noloshaadii maaragtay siaad u malaynaysa mayaysan noqono noloshu waxbaa iska bedeli doona isagoo intuu buunbuun iskugu galay birri soo bax kugu yidhi farxadii baraaray bashbash muu riyaaqdo intuu baalka kaa degay beesakeen ma kugu yidhi maaragtay xaflad aruuska qurux badan baashaal saquuti bilqeer wacan ku soo noqo maku kala baxdeen buufsbeen makuu jira ilaa waa ku buufshee maku baadiyo ballantii ma baal maray ma boodbadi marka si kooban ujeedada ay maansadan ku timid si kooban ujeedadu imaansadu ku timid kolletaba meelo badanna waan ka sheegay laakiin saamayntii dadka ku samaysan waan kaaga sheegaya wax waxaa dhacday qoys kala tagayahay inuu maansan darteeda isugu soo noqdo waxaa dhacday dhallinyar tahriibaysahay maansan darteeda inay tahriibkii uga joogsadaan oo qaarkood inay badaha ay galaan ay halis u ahaayeen ay soo noqdeen maansan darteeda uga joogsadeen marka saameyn badan ay ugu yeelatay anigoo wadada iska marayo ayaa dadka qaarkood ay salaamaan ay waxay dhahaan maaragtay buufs waa liigu soo halqabsadaa maansan baa liigu soo halqabsadaa buufis baa lagu yeraa buufis baa liigu yeraa mararka qaarkood war anugu buufiskii maahiyo dadka waan kaga degayay marka saameyn weyn bay samaysay waxaa dhacday qoysas kala tegi oo gabadh inanta ay leedahay anugu inaan dibadda aado mooyaane oo halkaas aan gaaro mooyaane inta iskumaba qabayno markii dabeetana maasada marka dhegaysatay inay kaga hanuuntay wixii oo dhan ay tiri haddii maaragtay dhibaatadaas meeshaas ay dhibaatooyin badan ka jirto in laisoo ceeriya wax kasta ay ugu dhici karayaan noloshaydan baan wax ka wadaagayaa sidee marka sidee ayay arrintaasi ku suuragashay ma way ka tala baxday waa markay dhegaysatay kadib maansada ay wacyigelin ku samaysay maansaduna nolosheeday wax ka badashay sideedaba waxa weeye markii cilmi markii lagu barayo cilmiga ha lagu dhige caqliga kaashaa la yiri qofka markii wax la baro ama wax loo sawiro dad baa sawirada wax ku sameeya hadda saaxibkii cabdishukurio kaleeto wuxuu kusoo gudbiyaa jelitaanka iyo riwaayadda wax kusoo gudbiyaa sheekooyinkaas wax kusoo gudbiyaa dad baa ka qaadanayo aqoontaas marka suugaantan lagu aqrinayaahi waxay dhab bay ku jeexaysaa waddo ama wadiiqa ayay ku marsiinaysaa waddadaas baad raacaysaa marka dabeetana derbigay kusoo taabsiinaysaa maskaxdaas baad qaadanaysaa aqoon baa kaga faa'idaysaa waaya cabdishukri filimada ama riwaayadaha aad samayseen kuwooda ugu saameynta badan ee aad isleedihiin bulshada ayay wax badan ka bedeleen amaba ay ka faaideen maxaa ka mid a way badan yihiin lama soo koobi karo waxaa ka mid ahaa aniga oo oo muqayil ah oo islaantuna dee gabadhu ay ayna xaamilo tahay ama ay uur leedahay sagaalkeedii dee ay dhammayso laleeyahay ma habeen damba mise waa caawa baan soo qayilaya lacagta waxaa noo soo diro walaalkeed walaalkeed markuu noo soo diro lacagtaana igu soo dhacdaa magac ahaan baa anaga laygu soo qoraa markaan soo qaado majliska ama maqsinka igu horeeya baan la fadhiistaa hadhowyo kale ayana meel yar bay baradha iyo ku iibisaa anoo qayilsan baan ayada u imaada habeenbarkii baan guriga dhowdhdhdhow kusoo siiya waana kusoo garaaca kabacdi markay fudho waan iska soo seexdaa caruurtii biilkoodii layma weydiiyo waxba layma weydiiyo lacagtii lasoo dira layma weydiiyo ayadii intii yaraydoo maanta qorxad u fadhiyay baan cunaa oo intaan xoog uga qaadaan laad dabada ka geliya dadkii oo dhammaan marka wacyigelin bay u noqotay qofkii sidaas ahaa oo markaa noocaas ku jiray wxisle oo bulshado dhan miyaa ku wada jeedaa maxaa yeelay ayadiio waxaan usoo dhignay baracticala oo muuqata oo filin ah baan soo bandhignay qofkiina uu ooyayo gabadhiina xaamilo tahay oo beerka aan ka laadayo hadhati dee badanaa de waa ku waantoomeen sidaa oo aboondhicisa uu sheegay marka wacyigelinta soomaalidu dad wax akhriya way yihiin laakiin ma jecla akhriska waxay ka jecen in aadigu u sheekaysid bay ka jecel yihiin akhadro waayahay cabdishukuur markaad samaynaysaan filimada noocan oo kaleeta ah sidee qaab noocee wadooyinkaad u martaan iyo maalan hadda adduunkao kale marka filimada la jilayo dabcan dee shirkado waaweyn oo qalabkii iyo dhanka maaliyaddii iyo dhankaas ka taageerayaa jira idinkaoo dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo islii filimada noocan oo kaleeta kusoo saaraya yaa idinka taageera qaab noocee ayay arrintaas u wajahdaan caqabadaha ugu badan ee aad la kulantaan maxaa ka mid a horta way caqabada badan yihiin aad bay u caqabada badan yihiin laakiin anagu annaga jeebkayaga fuula oo waxa yarka aan hayno baan kusoo bandhignaa ayadaasaan waxaan ku marnaa meeshii dowlada haddii dee dowladdii waan u marnaa waraaqad goosasho hadday ahayd meel la gelayo hadday tahay dad u seeraysan oo seeraha xiran hadday tahay qofkii horey fadhiyey baan xoogaagiisa usoo laabnaa gruubkayagii markaan isku soo baxda kooxdayadii waxaan samaynaa maalintaas waxaan wax ku cabi lahayn baan siin aruursanaa annaga ayaa ayaan macnaha xoogga iyaga ayaan fuullaa sidaasaan khadrow ku noolnahay annagu hadda shirkadana caawiya maba jiraan aad ba mahadsan tahay maansada xijaab dabcan waxaan u malaynaya inay cusub tahay haa maasada ay cusub tahay xaqiiqatan xijaabka horta markii laga hadlayo waxaa jiro daraasado badan oo la sameeyey waxay sheegayaan in gabadha xijaaban walwalkeedu uu aad u yaryahay stresska iyo maarata isla hadalka iyo isku buuqa waxaasan ugu furmin sababtuna waxa weeyaan xijaabku waa af carabi ee waxa la yidhaha waa daah daahna markuu maaragtay maraayaddu markay daah leedahay haddee wixii ka xaggana looma jeedo ka sokana looma jeedo qofkii xagga u baxayna ma arkayo inta badan waa daahaas waa daboolkaas weeyaan gabadha oogadeeda ayuu xijaabku daboolayaa ama uu asturayaa ama uu ilaalinayaa sidoo kaleetana akhlaaqdeeda ayuu xifdinayaa sidoo kaleetana xishoodkeeda ayuu xifdinayaa diinteedana wuu xifdinayaa maxaa kugu dhaliyey inaad samaysid waxaa igu dhaliyey waagan xijaabo badan oo kala duwan oo casriya ayaa soo baxay taas baan leeyahay inta badan ha laga yarwaantoobo oo xijaab dhar baa jira xaar walwaale midkaad xiranaysa eego haddee dharka maaragtay haska dooqanin ee maaragtay midka ugu quruxda badan ee ugu tayada wanaagsan ee lagula anigu waxaan jeclahay gabadha xijaaban baa gabdhaha ugu jeclahay miyaad aaminaysaa micnihii quruxdeeda oo dhan markaas bay ii sawirmaysaa qac ka sii marka xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado xijaaba xijaab jirkaaga xijaaba xijaab ka eebe xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado xijaaba xijaab jirkaaga xijaaba xumaan ka dhowro xiqdiyo luufluuf ka beenta xantiyo nabka iyo xakaarka isxiiqiyo hadal la xorka xijaaba xijaabahunno xijaaba adoo xariira xijaaba xiskaagu joogo xijaaba adoo xishooni xijaaba xulbaad ahaanee xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado xayaysiin wad ka dheerte adoo xa ka qaawan heedhe muuqaaladu yay ku xaalin heesaha abid ha waxaad raynin xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado adduunyadu way iska xaale xisado ooyaan lagugu beerin xumaanta lagu horseedin xanfarkuuyow kula dhaqaaqin gobbaa tahay xidida weyne xasili imaankaaga xoogan xijaaba xijaabahunno waxaa tahay xuural cayne xadiiskiyo diinta raaco qur'aanku ha kuu xadeeyo xiriirka ciddaad la yeelan xijaaba xijaabahunno xijaaba xijaab ka qaado xijaaba xijaab ka eebe waa waa maase aada u macaan xoogaa muusiga haddii lagu dar lahaa sidee bay ahaan lahayd bukula tahay heesaha waan ka hanuunay bulshada soomaaliyedna waan u sheegayaa idinkii v o hna waan idin sheegayaa ka hanuuni heesihii ka haroo ka haajiray kana haaray gebigood marka maansadan hadda xijaab oo kale gabdhaha soomaaliyeed hadday dhegeysteen maxaa reaction ah amaba falcelin ah oo
falcelinta ugu weyneeda waxay ahayd xaqiiqda markii laga hadlo codkan bilaa muusiga ayaa ka qurux badnaaday horta codadkii kaleetay muusiga lahay waa mid waa mid labaada dhiirigelin weyn ayay u noqotay gabdhaha soomaaliyeed qaarkood fariimo badan bay iisoo direen ay leeyihiin hadda baan soo tolanayaa laba iyo saddex xijaab ayaan soo tolanayaa marka waxay noqotay arrin maaragtay aniga naftayda yididiila igeliso oo inaan maaragtay fanka nuucaana aan sii sameeyo bulshada aan usoo gudbiyo waaya aad ba umahadsan tahay qaybihii dhexe ee barnaamijka hibada iyo halabuurka cabdi shukri ma jiraan gabdho idinkala qayb qaato jirliinka riwaayadaha noocan oo kale ah ayaa bulshada aad ku wacyigelinaysaan khadrow waa mahadsan tahay mar kale waa su-aal qurux badan gabdho la-aan maba soconaysa cayaartoo dhanba gabdho la-aan ma soconayso hadda ninkanba waad jeedaa abwaanku wuxuu xijaaban leeyahay waa gabdhoon nin muu orowar surweel qaado marka annaguna gabdhahu waa wax noo socodsiinayay mar hooyay noo matalaysaa marna gabaraan dhalay bay matelaysaa mar walaashay bay matelaysaa lagamaba maarmaan ku leeyahay khadrow riwaayadaha aad disheen inaan qayb ka mid ah aan daawaday waxaa ka mid ah riwaayadda snab jaadka oo kaleeto oo adiga actarka aad ka mid tahay bal taasoo kaleeto haddii aad sharaxaad naga siiso khadrow riwaayaddaas waxaa la oran jiray magaceedaas ilaahaydo ismaa jaadkaas la oran jiro baalka aad uma karo marka waxay ku timid waa berigii hore uu socday oo xiisaha lahaayoo dee dadku ay aadka u xiiseynayeen waxaa jiray kuwo waxaan ka baqaybaa iyagoo dee suuliga ku dhex jira inay iska soo qaadaan marka anaguna bal waxa foolxumada u leeyahay baan tusayno waxaan filayaa inaad aragtay anagoo taayirka dambe dhinaciis ah baan sidaas ugu dhaca sababta waxaan tusayay inay khatar tahay baan tusayey aan shilkaasoo dhan intaa leg u gelaynay marka waxay wixii quruxda badnaa oo dib noogu soo rogmaday ama noo soo noqday waxay ahayd in dadkiiba ilaahay amarkii xilligiiba uuna dhaafayba dadka hadda way jiraan dad weli isticmaala laakiin sidii tirada badnayd wuu yaraaday marka bulshada soomaalida ee islii amaba caalamkao kale markay daawadaan riwaayadaha aad soo saartaan maxaa dareentaan maxay jawaabo ah ama falcelina oo ay idin siiyaan horta waxay isugu jiraan dad waaweyn iyo dad yaryar bay isugu jiraan oo intii dee bulsha ka koobanta ka kooban yihiin falcelinta aan kala kulanna waxay tahay qaar ku dhiirigelinaya qaar ku caayaya nooc kasta isugu jiraan laakiin annaga waxaan ka qaadanaa dhinaca wanaagsan baan ka qaadanaa dhiirigelinta ayaa nagu badan ma isleedahay filimada iyo riwaayadaha aad samaynaysaan haddii aad heli laheedeen shirkado idin taabageliya oo idin taageera waxaad soo saari lahaydeen kuwo ka wanaagsan ka taya badan kuwa hadda aad samaysaan qadarow waa mahadsan tahay mar kale waxaan soo saari lahayn kuwo ka taya badan waxaan waxjilayaa laba iyo toban sano dadayda hadaa ka jirtid dee waad ujeedaa cilminimadii waa lagu soo gardaadshaan u malaynaya marka waxaa hadda mid waxaa miiska noo saaran tahriib ah oo qoran oo hadda midaan maanteedan waxaan daawanaya inan yaroo lug ka jaban oo midi ku leeyahay naa hadal abtigaa la hadal abtigaa lacagay saadir ay leedahay marka taasoo kale hadda wixii haddaan heli lahayn shirkad na dhinac istaagta inay soo bixi lahayd wax kasii qurxa badanna aan soo gudbin lahayn dowladda aan is dhinac taagi lahayn baan aaminsana ama bulsho weynta soomaaliyeedba waayahay gabagabadii barnaamijka dhicisow maxaa kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gabagabaynayaa bulshada soomaaliyeed oon salaamayo idinkoo idin salaamayo intaas kadibna waxaan kusoo gabagabeynayaa abtirka qabyaaladda maase la yidhaahdo waxay leedahay wuxuu abtirinaysaa qabyaaladii u abtirinaysaa isla markaana waxay sheegaysaa inay qabyaaladdu ay noqoto qabyaalad qaxooti oo bulshadii qabyaaladi gashaahe marka ugu dambaysa qaxooti ay ku gabaamaratay ku dambaynayso waxay leedahay magacaygu waa qabyaalad qabyaalad qabiille qabiille qolaysne qolaysne qabqable qabqable qoriile qoriile qadlaaye qadlaaye qudhgooye qudhgooye qafaashe qafaashe qarashdoone qarashdoone qaldaane qaldaane qalloocne qalloocne qodxaale qodxaale qiiqaaye qiiqaaye qarxaaye qarxaaye qarandooxa qarandooxa qaablaawo qaablaawo qeeldhaash qeeldhaasho qamaamo qamaamo qabweyn qabweyne qiyaan qiyaane qufays qufaysna qofruug qofruuge qaadle qaadle qayirm qayirmo qorshaale qorshaale qalqaale qalqaale qaxaaye qaxaaye qurbaawo qurbaawo quljiif quljiifa qeertuuga qeertuuga qashiilno qashiilno qurmool qurmoolna qabyaalad qabyaalad qaxooti baa layidhahda qabyaalad qaxooti marka waxaan leeyahay ka haraya qabyaaladda warhoy qiimo laga waaye aada umaasan tahay adigan ku salaamaya iyo saaxiibkii abwaanka waan salaamaya waana kaaga mahad celinaya tii yareedoo sarbeeb tahayd baan soo qaadanaya waxaan leenahay gabadhi yareedoo aan u sarbeebay sida dhuxusha adigaa madow oo dhalaal badane adigaa timale dhagaxa ka adagoona dheereene adigaa iga dhigan mobilan goorna soo dhicine dhabankaagana aad baan u jeclay inaan rarbaxaay aad baa umahadsantihiin labadiinaba guud ahaana dhegaystayaal intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegaya sidaasiyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo barnaamijkii hibada iyo halabuurka nairobi inoogu soo diyaariyey halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa voice of america washington haatan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo washington jooga
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray haddii aan ku horreyno horyaalka ingiriiska kulamadii xalay la cayaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha liverpool iyo everton kulankan ayaana loo yaqaanaa merseside derby waxaana laba gool iyo waxba ku badisay kooxda everton ee kubadda cagta kulankan oo ahaa mid adag ayaa waxa uu ka dhacay garoonka anfield ee ay kooxda liverpool ku ciyaarto labada gool ee kooxda everton ay ku badisana waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah richardson iyo sugarson markii u dambeysay ee kooxda everton ay ku badiyaan garoonka anfield waxay ahayd kii sidoo kale kooxda liverpool ayaa afar jeer oo isku xigta oo horyaalka ingiriiska ah looga badiyey garoonkooda anfield sidan oo kale waxa ay ku dhacday muddo haatan laga joogo siddeed iyo sagaashan sannadood kooxda liverpool ayaa markii u dambeysay ee afar jeer oo isku xigta oo horyaalka ingiriiska ah oo garoonkooda looga badiyo waxay ahayd kii waxaana liverpool xalay ay qaadatay mid ka mida guuldarrooyinkii waayadan looga bartay inay la hoydaan haddaba maxay tahay dhibaatada haysata kooxda liverpool halkay salka ku haysaa maxaase ku dhacay kooxdii dhibcaha tirada badan ku qaaday horyaalka ingiriiska sanadkii lasoo dhaafay ayaa weydiiyey rijaal xasan axmed oo ka mid a dadka ciyaaraha falanqeeya kaasoo ku sugan magaalada muqdisho
liverpool horta waxyaabaha ugu waaweyn ay sababsata waxaa ka mid a dhanka daafaca iyo dhexdii adiga gebi ahaanba waxaa saameeyey dhaawac liverpool liverpool midda kale dhexda niman wax raacdo oo henderson iyo wijnaldon iyo sanad kale waxaa iskula jiray fabino halka sanadkan iyo dhexda liverpool aad u furan tahay oo yarka isbaanishka alcantara iyo jones iyo dad yaryaroo waxna raaca karin khibrad aad badanna u lahayn dhanka raacashada ay u taagan yihiin midda kale nimankan weerarka ee liverpool ugu yaraan waxay dheli jireen sanadkii lixdan gool ku dhowaad waa dheli jireen ama lixdankaba waa dheli jireen marka dhibaatooyinka liverpool haysto waxaa ka mid a weeraryahanadii oo hadda intii la fahmay in xoogga la saaray difaacyadii ay iska ilaaliyeen marka sababta weyn waxaa waaye in raggaas ay hadda goolashooda yaraadeen midda kale labada nin oo garbaha ka dheesho duwahay tareega waxa ay liverpool sidaa ognahay ma lahan lambarteen kubadda gaarsiiye weerarka lambarteen baasaaye ma laho wax wax u baasi jira waxa ayeen duwahay tareega sanadkaana ma ahan sidii hore ay ahaa jireen boortoorigooda waxaa ku imaaday isbedel laftigiisa oo niijabta qaybta waxay ka noqotay maadaama hortiisa ay ka wareegeen fandage iyo gomis hortiisa hortoodana labadaasoo taagan ayaa waxaa sii hortaagnaa jiray fabino iyo henderson marka liverpool waxaas leedahay asbaabta weyn waxa waay dhexda oo ku furmatay iyo difaacii dambe oo waaye aragga ahay oo ninkaan arder fandage laayo iyo meeshii ka baxeen marka liverpool waxaa haysto dhibaato guuda haysato oo dhanka ciyaartoyda
waa gartay marka tababaraha hadda kooxdaasi layliya ee georgian clob maxaa la gudboon ayaad isleedahay sidee ayuu xaaladan uga dabaalan karaa horta sidaa una macalin georgian clob waa dadaalay oo hadda markuu arkay in maxamed saalax iyo maaney la celiyey sidaa ogtahay kooxda wolfis ayuu wuxuu ka soo gatay nin la dhaho diego jota uu sanadkan keenay ninkaasoo u sameeyey ilaa shan iyo toban dhibcood camal u shaqeeyo gooli dhalinayo bilowgii liverpool waa foom fiicneed ninkii ayaa haddaa ka dhaawacmay dhibaatada kale u ku imaatay marka wuxuu isku dayay ciyaartooy kale inuu keensado waxaa macalinka waxaa isleeyahay sanadkan inuu afaraadiisa uu raadsado oo waxaa aminsanaha inuu afaraadda sanadkan uu raadsan doono aad ayuu u mahadsan yahay rajaal xasan axmed oo qadka telefoonka iigu warramayey kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee horyaalka ingiriiskana waxaa ka mid ahaa kii hal iyo halka isla dhaaf waayeen kooxaha southampton iyo chelsea banleyna waxaay eber iyo eber isla galeen kooxda westbrom albion fulham waxaay hal iyo eber uga badisay kooxda shevel united dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ayaa xalay la ciyaaray kooxda ilja ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda eber levante waxa ay labi eber uga badiyeen kooxda atletico madrid oo garoonkooda ay ku booqdeen valenziana waxa ay labi eber uga badisay kooxda saltavigo real madridna waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda real viladolid wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
mahadsanid samaka oo barnaamijkii ciyaaraha inala socodsiiyey haatanna dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay heestii baxnaano iyo fanaanada codka macaan maryan mursal ciise
guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o n intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaa idinla socodsiinayey anigoo ahaa casho ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari intaan mar kale kulmaynana waxaan idin leenahay nabadgelyo
baxnaanaadaydi beru ka soraynti waa barkumataalehe waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar waxaad la bogtee la bogsan weyda bushaaradaada banaanka u soo saar